madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa kormeeri meeluusa ka dareera dhismaha laamiga shanta kilomitirkaasoo iyo si iskaa walanqobse iyo hirgeliyayana bulshada reer cadaada welina ku wehliyay xubno markaasi xildhibaana wasiire ku tirsana dowlada galmudug agaasimaha guud ee madaxtooyada galmudugga maamulka degmada cadaado iyo marti sharaf kale sidoo kale mas-uuliyiintii waliba warbixin la xiriirta sida howlan dareerta la wadaagana xubnaha guddiga isxilqaan oo galanto ka hayana shaqadan oo lah ka bilaabay bartamo magaalada iyo oona ku sheekayana ahmiyadda wadadan iyo inlata bulshada mudana madaxweyne meeshaan waxay ahayd meel oo waxay nugu noqotay waddadii laamiga ahaa jirta waatana waxay isku beddeshay jidcadde magaaladii iyo cariiriyay gashay dhiiqana waa timid sidaas darteed baahi waxaa timid in laamigii mantaqaana lagu soo celiyo sidiisii hore sidaas ayaa timid iskutashigan iyo bulshadan in isku tashata maanta ay ku timid waxaan rabnaa haddeer waxaa noo qorshaysan marka koowaad inaan labadan boqoloo mitir ah noo xiran zaxmad magaalada ka jirta darteed labadan boqoloo mitir aan rabnaa marka hore inaan ka shaqayno carrakaawada aan saarno waxaa noo diyaarsan jaygii waxaan kaloo diyaarinay maadaama ay tahay waddadii dheereed oo gobollada isku xiri jirtay waxaan diyaarinay waddadii weyneed oo lagu wareegi lahaa baahi saa'idaha ka jirto ayadaan diyaarinayna haddadha asbuucan lasoo dhaafa ayadaan diyaarinaynay waxaan ka bixinnay ilaa shan kilomitiraan wareejinnay magaalada dhabarkeedaan marsiinay hadda waa noo diyaar markan wixii ka dambeeya shaqadii toos aan u gudageli karnaa guddoomiye ku-xigeenka degmada cadaado cabdixakiin maxamed cali oo meelasay hadalku jiidi iyo weliba wascosida intii lakugalansiiya dhismaha waddadaasiya farxad weyne noo taha booqashada jidkan aad booqanayso iyo mashaariicda kaleo deegaanka ka socda ood booqatay iyo kuwa kuu dhimanba waa kaaga mahad celinaynaa runtii in dareenkii dadka aad soo celisay waa kaaga mahad celinaynaa mudan madaxweyne intaa ka bacdi mudan madaxweyne waddadan waa waddadii weynada bartamaha soomaaliya isku xiraysay dadka raacadaada markay dhibaato badan dareemeen waxay go'aansadeen inay iskaa waxu qabso ku bilaabaan shan kilomitir ayaa noo qiimaysan lacagta lagu qiimeeyey dhowr qaybood ayaa loo kala qaaday qayb ka mida guryaha kaasoo hor jeeda iyo kuwa kaa dambeeya loo qaybiyey iyo suguntooyinkooda iyo xaafadaha iyo ururada deegaanka ka jira dhammaantood qof walba lacagaa la saaray inta kale oo intaa ka dhiman waxaan ka sugaynaa mudana madaxweyne dowladda soomaaliya dowladda ugu horrayso oo runtii ah waddadii ay xaqa u lahayd ee bartamaha soomaaliya isku xiraysay konton sano ayaa ugu dambaysay waddadan dayactir kabacdi wax dowladii wax kuma bixin haddana wax dowlada oo wax naga soo gaareen midayada gobolka iyo midda federaalka midna ma jiraan dadka iskaa waxu qabsan ku wadnaa waxaan rabnaa roolkii dowladda federaalka inay qaadato oon ka helno adigana madab madaxweyne adoo ka wakiila dowladdii galmudug kusimihii madaxweynaha waxaan kaa rabnaa qaybtii galmudug ay lahayd inaad ka qaadato madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid iyo marka hor kumahanagay dhismaha wadadan oo sida isxilqaankii iyoonka dhisidahayana bulshada iyo maamulka soona sheegay inti ka maamul ahaan iyo ku qeyb qaadan doonana taageerada wadadana
waa u mahad celinayaa guddigan qiimaha badan aqoon-yahanada haweenka dhallinyarada culummada ka kooban eean arkay ee aadka u miisaaman dowladda galmudug wadadan waxay uga qayb qaadanaysaa ilaahay hadduu yidhaahdo lacag laba boqol oo kun oo dollara insha allah sidaas si la mid ah aqoon-yahanada iyo qurbad joogta xildhibaanada federaalka iyo dhammaan mas-uuliyiinta ka soo jeeda degmada cadaado waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan dhismaha waddadan meel walba ay joogaan dal walba dadkiisaa dhista degmo walba waxaa la rabaa dadkeeda inay dhisato dowladduna kaalinteeda qaadato ilaaha hadday tahay dowladda galmudug iyo hadday tahay dowladda federaalka marka waa idin dhiirigelinayaa mashaariicda isxilqaanka ee degmadan ka socda iyo didiilada iyo wanaagga aan ku aragnay waxaan rajeynaynaa ilaaha yadiyaada in degmooyinka kale ee galmudug ay ku daydaan cadaadu waxay fariin u diraysaa gaalkacyo caabuduwaaq caasimadii meel walbay fariin u diraysaa waxay leedahay laisku tashto dowladduna sidaasay idin dhiirigelinaysaa idin garab istaagaysaa ilaahayadooda mar walba ad isku tashataan oo barnaamij isxilqaana aad keentaan mashruucan waa loo furan yahay garabkiina ayaanan taaganaa ilaahay hadduu yidhaahdo guulaysta waddadan shanta kilomitir iyo ku koobantay dhexmaraasi bartamo magaalada cadaada iyo weliba iyo markii hore haytay doo-eedan burbursan iyadoona dadka bulshada iyo maamulsho si ishilaqaan iyo hadda ka dhisidahayana